cabdi toddobaadkii hore ayaa loo doortay hogaanka xisbiga kulmiya wariyaha b b c da hargeysa axmed saciid ceede ayuu uga waramay hamigiisa siyaasadeed iyo qorshaha uu ugu talagalay xisbiga shanta sano ee soo socoto
meelahan mudaanta si inaga ugu horeeya waxaa kamid ah siirashada nabada gudaha diyada dibadda iyo tacaalumkaba waad ogtaado waxaan ku dhaalnaa geeska afrika oo ah meelaha ugu dagaalada badan ugu dhibaatooyinka badan caalamka lagu markaan la eego guud ahaan marka waxaa kala saare waxa weeye inay somalilan dhexdeena midnimo iyo nabad aanu ku hayno arrimaha kale ee ncolaa colaanaha ama nabadgelyada sida burcaalbadeeda iyo wixii lamid ana ee geeska ku badana aanu ka ilaalino somalilan iyo geeska africa iyo caalamkaba sabaad waxa weeye inaanu raadino ictiraafkii somalilan laba iyo labaatan sanoodo oo dalkani xor ahaa weli maadan hal ictiraaf waxaanu doonaynaa inaanu siyaasadayadii ictiraafaadta xoojino ballaarino dib u eegno insha allahu dhowr sina usoo horeeya aanu arrintaa guurka gaano waayo muwaadiniinteedii maanta wax kastoo kabsadeen horumarkastay gaareen dee caalamka baase marka lama ictiraafsana marka mararka qaarkood wuxuu noqonaya muwaadinka inaan dadka caalamka kama tirsanay waxaanu ku dadaalana haddii aynala qabto inaanu muwaadiniinteeda gobolka ka saaro oo iyagoo somaliland laga soo xora caalamkamana oo karaama qodobka saddexaad een xooga saarna waxa weeye horumarinta dhaqaalaha waayo dadku haddii aanan dee dhaqaale helin dee dhibaatada badan marka kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqa abuurka iyo kordhida qofka meeshay soo galaya ama baamishan adama shaqaalada ayaan isku dayna yaan ku dayalaasha sano soo gudaha haddaynu usoo noqono waad ogtahayo xisbiga kulmiya inteshinka uu socday waxyaabaha xisbiyada kale isku dhaliilaya waxaa kamid ah in habbeeleed iyo qabyaalad iyo xisbiyadana in lagaga baxo qabyaalada ayay ayaa loo sugaysaa ka warran arrintaasi sidee baad markaasi adigu falbelesaanee sidii xisbigii uu noqdo cod uu noqdo oo dabeetana la tartamo oo dabeetana lagaga baxo qabyaaladana horta inaan indhaha iska xidhine soomaalida meela joogtaba ama soomaalida etoobiya haato ama jabuuti ha haato mata kenya ha haato ama hamar ha joogto ama argis ha joogta horta qabyaaladu waa shay ku weyn maanta mujtamaca soomaaliyeed ee afsoona ku hadlo gaar ahaan dadku markay galaan dagaalo ee uu burburo sistamka dowladeed har meelaha lagu noqdo wax kamida meelaha dhaqanka iyo diinta ayadoo kasoo wax kasoo bilaaba inagu imika qabyaalada in badan ka gudban xisbiyada waan dhisna weli waxay nagu saarin haalkeediyaa ku jira xisbiga kulmiya horena qabyaalada wuu uga saaray dadka uu isugeeyey bari ilaa galbeed imikana sanadka waxaanu ku dadaalaa shadkana soo socda inay dadku si xisbinimo u howlgalaan oo aanu ka reebno jiidanka qabyaaleed ee weli nagu nagu dhegan shirkigiina maa laakiin kuladaxa magaca odeyno lagu doortay shirka oo saddex boqol xubnood gaaraya dhowr bilood ka bacdina way kulmayaanoo musharaxii madaxweynaha halkaasi dabeeta doorashada madaxtooyada ee labada kun iyo shan intuu kala filayo inay ka dhacdo somalilan ayaa halkaasi lagu xulaya adigu masraxta horta dee xisbi markaad guddoomiye u tahay shirkad baaxuslama lacag loo haashaya waxaan u socdaa inaan ku gaaro maqaamka ama kursiga dalka ugu sarreeya ee madaxweynenimo wadada loo maro wadadii baan hayaa wadada sharci bay leedahay xisbiga xeerar buu leeyahay qof war oo golaa dhaxo xisbiga xaq buri sirro anigu muwaadinina isirraxaysa ee xaq buri waa kamid a qofkii kale ee xisbiga isirraxayaana xaq buu leeyahay hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay midka wax ka haya laakiin waxaanu leenahay system iyo aqoon lagu kala xakameeyo dalka tirsamaya hore xisbiga khilaafa dhex mare muse laakiin sanadku dhawaad weyniina hataa dib u dhacayo arrinta ugu daran waxa ay bal leeyahay hagga musharaxnimada halka oo rag badan doonaya saraxa madaxweynaha lafaantiisa hadda xilka ayaa axmed maxamed axmud siila iyo teerar labaad baa dee sharcigu u banaynaya haddii uu tartamayo hadduu isagu tartamo ule waa tartamaya ma ka waran horta waa soo dhaweynaya madaxweyne xaq bulada saraxa waana asaasi xisbiga annaga guddoomiyihiisa nahay haddaan xitaa lama tartamo meela qurux ahayn odaygii iyo ninkii wasaaradda kusoo koraya hadday ku tartamaan meela qurux iyo horumar ahayn siyaasadeed oo soomaaliyaad iyo dadka u tusayno taasi waa mid aad iyo aad fiican ay socota waana noqotaa socolaaleed waana noqdaa mid saaxiibtinimo marka hore la yareeyo la yareeyo lasoo koobo mid iyo laba lasoo